إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الأطعمة أيام كدحجني باب كان باب الصيد والذبائح باب كاس أيام كدحجني عن سؤالنا حديث كابي سعيد الخضري وكهد ليه uurjiifka amase ilmaha caloosha ku jira xoolaha waxa weeyaan gowracooda wa can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam dakaatu ljaniini uurjiifka gowriciisu dakaatu ummihi hooyadiis gowraceeda weeye ilmaha caloosha xoolaha ku jira geela ariga lo-da ilmaha calooshooda ku jira neefka haddii la gowraco ayaguna waa gowracayihin sidaasaa gowrac u ah uma baahna gowrac gaar ah oo hadhow marka lasoo bixiyo la gowraco laakiin markii lasoo bixiyo hadduu nooliyoo neef caadiga noqdo markaas gaara loo gowricin amaa haddii waxa weeyaan caloosha uu ku jiro ee hooyadiis la gowraco hadhow marka lasoo bixiyo isagoo meyda loo tago waa gowracan yaho gowrici hooyadiis lagu gowracaa gowrac u ah rawaahu axmed aa xadiidka wariyey wa saxaxu ibnu xibbaan ibnu xibbaan saxiix ayuu ka dhigay xadiidka mundirina xasan ayuu ka dhigay mukhtasaru sunanka ibnu daqiiqulciidna wuxuu ku soo arooriyey ilmaamka ilmaamka hadduu ku soo arooriyena waxay tusaydaa inuu xadiidku agtiisa saxiix ka yahay marka xadiidku wuxuu daliil u yahay waxa weeyaan haddii urjiifku ka soo baxo hooyadiis calooshiisa isagoo meyd ah markii hooyada la gowracay ka gadaal intaas ayaa ku filan oo gowrac ugu filan waana madhabka jumhuuru lculamaa min ashaaficiyati walxanabila wa abi yuusuf wa moxamed ibnu xasan min alxanafiya waxaa khilaafay maalikiyada oo iyagu waxay leeyihiin waxa weyn uurjiifka waa la kala qaadaa haddii uu dhammaystirmay abuuristiisoo dhogaru ka soo dhalatay waxa weeyaan waa mid iyo haddaysan ka soo dhalan labadaas ayaa loo kala qaadaa marka waxay leeyihiin dakaadka janiinka hooyadiis gowraceedu wuxuu gowrac u yahay markii ilmahan caloosha ku jira ay dhammaysmeen abuuristooda oo korka dhogor ay ku yeesheen haddaysan dhogor korka ku lahayn waxay leeyihin gowrac hooyadiis gowraceedu gowrac uma ahan laakiin kala qaadkaas maalikiyadu kala qaadeen wax daliila ma leh a'imada maalikiyada laftirkoodana waa sheegeen gobol ka mid a inuusan daliil lahayn sida xaafid ibnu cabdilbari oo kale istidkaarka mujalladka shan iyo tobnaad laba boqol konton iyo lix safxada ah wuxuu yidhi laysa fii hada alxadiidi ishtiraadu ishcaarihi walaa kayrihi xadiidkan kuma sugna uurjiifka in dhogor u soo dhalato shardinta la shardinaa oo laleeyahay midka hooyadiis gowraceedu gowrac u yahay waa midka dhogorta leh shardintaas xadiidka kuma sugna ibnu rushdi wuxuu yidhi cumuumu lxadiidi yudacifu ishtiraada asxaabi malik nabaata shacrihi xadiidka cumuumkiisa ayaa daciifinaya shardinta asxaabu maalik ay shardiyeen waxa weeyaan uurjiifka in dhogor u soo dhalata inay shardi tahay shardigaas waxaa daciifinaya xadiidka cumuumkiisa oo xadiidku ma kala qaadin midkii dhogor u soo dhalatay iyo kaysan usoo dhalan bidaayatulmujtahidka mujalladka labaad uu ku leeyahay afar boqol lixdan iyo saddex safxada ah marka sida sawaabkaahu waa sidaas oo waa in uurjiifka uu gowrac hooyadiis la gowracaa uu gowrac u yahay waxaa kaloo khilaafay waxa weeye uurjiifka gowraca hooyadiis inuu gowrac u yahay waxaa khilaafay abu xaniifa ibnulxasmi ayaa khilaafeen laakiin sida sawaabkaahu waxa weeyaan waa qowlka jumhuurta xadiidka iyagu waxay ka yidhaahdeen xanafiyadu waa min baabi tashbiih waxay yidhaahdeen uurjiifka waxaa loo gowracaa sidii hooyadiis loo gowraca saasaa nabig ula jeeda ha yidhahdeen sidaas ay yidhaahdeen laakiin qowlka jumhuurta ayaa sawaab ah waxaana caddaynaya sawaabnimadaas dhowr arrimood tan koobaad gowrucu hadba sidii loo awooduu noqdaa waxaana ku tusayaa neefka haddii lasoo qaban karo waa in inta la qabto laga gowraco xalqiga amase naxriga waa in rubadda hunguriga laga gowraco meesha uu ku ugu hoosayda ama meesha ugu sarreeya laga gowraco oo geelana waxa laga gowraca rubadda meesha naxrigaa ariga iyo loodana meesha sare ee surku meeshuu madaxa kaga dhegan yaha laga gowraca neefku hadduu cararo oon la qaba karin waxa weeye fallaarta la iskaga ridaa bismillahi inta leedaa meesha uga dhacdaana gawrac u ah hadduu ceel ku dhaco madaxu u hoos maro luq ba adeeshiida meeshaad heshaa u gawrac u ah hadba sidii la awoodaa wax loo gowraca ilmaha caloosha ku jirana hooyadiis in la gawrac maana si kaloo la awooda ma jirto marka gawracuna hadba sidii loo awoodo uu noqdaa taasu waxay tusaydaa qowlka jumhuurtu inuu sawaab yahay mideeda kaleeto xadiidka ta'wiilka ay ku awileen xanafiyadu oo ay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa gawraca uurjiifka oo hooyadiis si loo gawraco kale loo gawraco inuu daciif yahay waxaa ku tusaya laba arrimood midda koobaad waxaa tusaya inuu daciif yahay taasu xadiidka dhamay macno tiri sababtoo ah shaygii la gowracayo sida xoolaha in loo gowraco waa la ogi waxaa la weydiiyey nabiga sala allahu calay wasalam uurjiifkan gawriciisa taasaa la weydiiyey taasuuna ku jawaabay tan kaleeto riwaayadaha xadiidka gobol ka mida waxaa ku soo arooray dakaatu ljaniini fii dakaati ummihi uurjiifka gawriciisu hooyadiis gawriciisu ku dhex jiraaba taas waa cadda tan labaad waxaa ku tusaya saxaabadu nabiga ma weydiin qaabkaa loo gowracaa uurjiifka ma weydiin ee waxay weydiiyeen geel neef geel ahaan qalaynaa neef lo ahaan qalaynaa neef ari ahaan qalaynaa markaasaan xalooshiisii uurjiifka helaynaa ma tuuraynaa mase waa cunaynaa markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam kuluuhu in shi'tum fa ina dakaatahu dakaata ummihi hadaad rabtaan cuna gawrci hooyadiis la gowracay aa gawrac u ahaa waana lafdiga abu daawuud wa can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimkaa yakfiihi ismuhu magiciisaa ku filan magiciisa aa ku filan fa in nasiya hadduu halmaamo an yusamiya inuu magacaabo bismillaahi yidhaah xiina yadbaxu markuu wax qalaa falyusamiha magacaabo uma liyaakul ha iska cuno hadhow markuu cunaa bismillahi intaliya ha iska cuno hadduu markuu qalaayo bisinka halmaamo akhrajahu daara qudni ayaa xadiidka soo saaray wa fii isnaadii sanadkiisana moxamed ibnu yaziid ibnu sinaan ah ku jira wa huwa saduuq daciifu lxifdi xifdiga xaggiisu daciifka yahay sidaas darteeda xadiidku waa daciif xukun lagama qaadan karo waxa weyn haqliibka gabola ka qaateen neefkii la gowraco ee qofkii gowracaya bisinka halmaamo inuu xalaal yahay laakiin xadiidka xukun lagama qaadan karo waa daciif sida xaafidku caddeeyey wa akhraja cabdurasaaqa soo saaray biisnaadin saxiix sanad saxiix ah ila bni cabaas cabdullahi ibni cabaas intii laga gaaro mawquufan calayhi oo cabdullahi ibnu cabaas ku eg macnaha waa qowl cabdullahi ibni cabaas isagoo ah saasuu saxiix ku yahay cabdullahi ibni cabaasaa dhihi jiray qofka muslimkaa hadduu halmaamo dhib ma leh hadduu bisinka halmaamo waa fadwo cabdullaahi walahu xadiidka waxaa u sugnaaday shaahidun cinda abi daawuud fii maraasili axaadiisa mursalka mursalkuna daciifku ka mid yahay bilafdi dabiixatu lmuslimi qofka muslimkaa neefka uu gowracaa xalaalun waa xalaal dakara smallah magac ilaahay ha ku sheego caleyhi korkiisa ow lam yadkur ama kuma sheegin waa isku mida waa xalaal warijaalu muwahaquuna ragga wariyey waa rag la tawhiiqiyey rijaasha wariyaan waa kuwa la tawhiiqiyey laakiin waa mursala waa daciif calaa kulli haal xadiidka inta marfuuca labada riwaaye marfuuca labaduba waa daciif midda mawquufkaana xujo waxa weeyaan ma noqon karo sababtoo ah axaadiis saxiixa iyo aayaad qur-aan ayaa caddaynaya bisinka alle in wax lagu gowraca inay laasim tahay waxaan lagu gowricinna aan la cunayn marka iyadoo axaadiis saxiixa taallo ma dhici karto qowl saxaabi in xujo laga dhigto axaadiista marfuuca ee kusoo aroortay meeshana waa daciif cilmiguna waa caddeeyeen inuu waxa weeyaan mawquuf cala bni cabaas ku yahay xadiidkaanu ee marfuuc uu daciif yahay bayhaqi sunanulkubra mujalladka sagaalaad laba boqol soddon iyo sagaal safxada ah ayuu ku caddaynau leeyay al asaxu waqfu cala bni cabaas waxa weeyaan sida saxiixnimada badan waa inuu xadiidku mawquufka yahay cabdullahi bni cabaas xaafid ibn cabdilhaadi laftirkiisa waxa weeya tanqiixa mujalladka afraad lix boqol soddon iyo toddoba wuxuu yidhi wasaxiixu ana hada alxadiida mawquufun cala bni cabaas sida saxiixa waxay tahay xadiidkan mawquufina ku yahay cabdullaahi bni cabaas xaafid ibni xajarna fatxulbaariga sidaas ayuu ku yidhi diraayadana wuxuu yidhi sawaba alxufaadu waqfahu calaa kulli xaal xufaaddu sidaas ayay caddeeyeen xadiidkan waa mawquuf marfuuc ma ahan sidaas darteeda waxa weyan iyadoo axaadiis saxiixa oo bisinka u shardinayda xool in wax lagu qalo ay taallo xugun lagama qaadan karo kan ka soo horjeeda axaadiista saxiixa xukunkoodii ma laga qaadan karo baabul adaaxi haadaa kanu baabul adaaxi udxiyooyinka baabkoodii weeye al adaaxi waa jamcu udxiya udxiya idxiyana luqada carabiga ku banaan tahay hamsada inta la xadfo in la yidhaha daxiya sida cadiyana waa banaanta sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa udxiyada maa yudbaxu min bahiimati alancaami ayaama naxri taqaruban ila allahi tacaala waa xoolaha geela ariga lo-da la qalo maalinta ciidul adxaa iyo saddex maalmood oo ka dambeeya ayadoo ilaahay loogu dhowaanayo xoolaha la qalo kuwaas weeye oo kuwa xaramka lagu qalo aan ahayn oo hadyiga ah aan ahayn hay kuwaasa waxaa la yidhahdaa addaaxi ilaahay kitaabkiisuu ku jideeyey sunnada nabigay ku sugan tahay udxiyada muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay sharci tahay udxiyada qur-aanka ilaahay waa ku sheegay walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allah calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam ilaah wuxuu yihi ummad kasta waxaan u yeelnay gawrac ummad kasta oo soo martay adduunkan waxaa sharcigooda ka mid ahaa gawrac ay ilaahay ku caabudaan si ay magaca ilaahay ugu xusaan waxa ilaahay ku risaaqaye geela ariga lo-da ah xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi yukhbiru allahu tacaala annahu lam yazal dabxu lmanaasiki wa iraaqatu dimaa cala smi illaahi mashruucan fi jamiici lmilal ilaah wuxuu noo sheegaa inuusan suulin waxa weeyaan xoolaha qalitaankooda iyo dhiigga daadintooda magaca ilaahay lagu qalo sharci mid ah inuusan ka suulin mid sharciga inuu yahay kama suulin diimaha oo dhan intii diin ilaah soo dejiyey sharcigay ka mid ah ilaah soo dejiyey in xoolo la qalo magaca ilaahay lagu qalo ilaahay lagu weyneeyo axaadiista nabigana waa ku suganta waa noo imaan doontaa culummada muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay sharci tahay udxiyada ee waxay isku khilaafeen ma waajiba mase waajib ma ahan xikmad badana ku jirto xikmadda ku jirta waxaa ugu horeyda ilaahay baa lagu weyneynaya gawracaas ilaahay ayaa lagu weyneynaya can anas bni maalikin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga kaana nabigu wuxuu ahaa yudaxi mid udxiyaysta bikabshayni laba wan labadaas wan oo aqranayni geesale wa yusamii bismi illaahi uu nabigu dhihi jiray wa yukabiru allahu akbarna waa dhihi jiray wa yadacu nabigu waa saari jiray rijlahu lugtiisa calaa sifaaxihimaa dhinacyadooduu saari jiray wa fii lafdin waxaa ku sugnaa dabaxahumaa nabigu waa qalay labadaas wan biyaddii gacantiisuu ku qalay wa fii lafdin waxaa ku sugnaa samiinayni oo caylan marka lafdigaas samiinayni saxiixaynka kuma sugna bukhaariya isagoo mucallaqa sheegay oo wuxuu yidhi baabu udxiyati nabiyi sala allahu calayhi wasalam bikabshayni aqranayni wa yudkaru samiinayni na waa la sheegay marka waxa weeyaan samiinaynidu saxiixaynka kuma sugna wali abi cawaana abi cawaana waxaa u sugnaaday fii saxiixi thaminayni oo qaari ah bilmuthalathati bilmuthalathati waxa weeyaan tha in la akriyo bedela siini meesha siinta oo saminayni ah thaminayni ah ku suganuu yidhi abi cawaana saxiixiis laakiin waxa weeyaan abi cawaana wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu saalix minxatulcallaamka abi cawaana nusqada mawjuudka ah ee matbuucada ah waxaa ku sugan waxa weyan samiinayni oo siin ah xaafid ibnu xajar laftirkiisana fatxulbaariga wuxuu ku soo raray waxa weeyaan siin inay ku sugan tahay waxa weyan saxiix abi cawaana fatxulbaariga mujalladka tobnaad safxada tobnaad sidaas uga soo raray idan marka waxa weya saxiix abi cawaana waxaa ku suganu tha maahane waa siinka wa fii lafdin waxaa ku sugnaa limuslimin wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa lafdigoo limuslim usugnaaday wa yaquulu nabigu wuxuu dhihi jira markuu qalaa bismi illah wallahu akbar magaca allaanku qalaa ilaahana wax walba ka weyn saasuu dhihi jiray nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidkan anas ibn maalik radia allahu canhu wuxuu caddaynayaa axkaam badan oo axkaamta udxiyada ka mid a tan ugu horeyda kaana yudaxi nabigu waa udxiyaysan jiray bikabshayni laba wanu ku udxiyaysan jiray nabigu inuu udxiyaysan jiray maadaama ay sugnaatay waa sunno nabiga ficilkiisaasay ku sugan tahay qowlkiisana waa ku sugan tahay qur-aankana waa ku sugan tahay marka waa sunno muslimiinta dhexdoodana wax khilaafa culummada male inay sharci tahay laakiin waxay isku khilaafeen ma waajib amase waa sunno kaana yudaxi waa udxiyaysan jiray bikabshayni laba wan ayuu ku udxiyaysan jiray imaamu maalik wuxuu ka qaatay xadiidkaas wax lagu udxiyaysto iduhu inay u fadli badan yihiin sidaas ayuu ka qaatay a'imada saddexda ah ee kale oo ah abu xaniifa shaafici iyo axmed waxay ku tageen waxa ugu fadli badanoo lagu udxiyaystaa waa neefka geela ah waxaana ku xiga neefka lo-da ah waxaana ku xiga neefka ariga ah ariga haddii la yidhahdana waxaa ugu fadli badan idaha sida nabiguba u doortay sala allahu calayh wasalam waxayna u daliishadeen xadiidkii ka hadlayay jumcada sida masjidka loogu soo kala hormaro in loo kala ajar badan yahay xadiidkaas waxaa ku jiray man raaxa fi saacati luulaa fa kaanamaa qaraba badana qofka saacadda ugu horeyda masjidka yimaada wuxuu la mid yahay neef geela isagoo qalayo ilaahay ugu dhowaaday saacadda labaad qof ka yimaadana neef lo-ah saacadda saddexaad qof ka yimaadoo xoogaa soo daahana neef ari ah saacadda afraadna neef oo ah digaag oo kaleeto neef digaaga ka mid ah saacadda shanaadna waxa weya ukun ayuu la mid yahay kadib khadiibka hadduu mimbirka korana malaa'igtii albaabada joogtay dadka qorayday buugaagtooda wayba ka laalaabtaanba xadiidkaas saxiixaynkuu ku sugan yahay wuxuuna caddaynayaa in waxa weeyaan waxaa la qalo ilaah loogu dhawaado waxa ugu fadliga badan uu yahay neef geela marka udxiyada waxa ugu fadli badan iyo hadyiga waa neef geela neef lo-a ku xiga arigaa ku xiga arigana waxaa ugu fadli badan waa idaha sida nabiguba u doortay sala allahu calayh wasalam kaana yudaxi nabigu wuxuu ku udxiyaysan jiray bikabshayni laba wan labada wanoo aqranayni geesare marka idahana weliba wanka weyn ee geesaha leh kaas ayaa u fadli badan wax lagu udxiyaysto kaasa u fadli badan weliba wanka iyo laxda wankaa fadli badan waxay laakiin culamada muslimiinta ku ijmaaceen laxda iyo waxa weeyaan inay la midto iyadana ay udxiyadu ku ansaxaydo inay ku ansaxaydo laakiin wankaa fadli badan oo isaga ka hilib wanaagsan isagaa ka hilib wanaagsan aqranayni oo geesa leh mid geesa leh aa nabigu ku udxiyaysan jiray marka midka geesaha leh ayaa fadli badan oo midaan geesaba lahayn ka fadli badan laakiin culamada muslimiintu waxay ku ijmaaceen u yidhi cabdullaahi ibnu saalix alfawsaan oo itifaaq ah waxa weeyaan midkan geesba lahaynna inuu asna ansaxayo lagu udxiyaysan karo wa yusamii bismi illaahi ayuu nabigu dhihi jiray wa yukabiru allahu akbarna waa dhihi jiray bismi illaahi allahu akbar ayuu dhihi jirayo ilaahay buu magacaa jiray magacaabi jiray waana takbiirsan jiray marka bismi illaahi in la yidhaha waa waajib sida raajixa ah takbiirtuna waa sunno calaa qowli jumhuuri ahlicilmi ahlicilmiga jumhuurtoodu siday mareen waxa weeyaan takbiirta waxa weeyaan waa inay sunno tahay waa inay sunno tahay marka tasmiyadu bismi illaahidu waa waajib ayadu neef kaloo la qalayo neef kasta oo la qalayo waa waajib ayadu wa yusami bismi illaahi u dhihi jira wa yukabiru allahu akbarna waa dhihi jiray wa yadacu waa saari jiray rijlow lugtiisa calaa sifaaximaa dhinacyadkooda markuu neefka qalayo inta dhinac u jiifiyo ayuu dhinaca cagta ka saari jiray si uusan ugu rafanoo dhiigga ugu daadin xadiidka marka taasna wuxuu daliil u yahay neefka la qalaa hadduu ari yahay oo kaleeto ama lo-da in dhinac loo dhigo weliba dhinaca oo waxa weeyaan hadduu ari yahay oo neef idaa ha ahaada ama aricad ha ahaadee oo riyo ha ahaadee in inta dhinaca bidixda loo dhigo la qalo waa itifaaq inay sunno tahay dhinaca bidixda in loo dhigo hadduu neefku ari yahay wey ama ida ha ahaado ama riyo ha ahaado itifaaq weeyaan marka qofka qalaya uusan guranayn oo waxa weeyaan haddii laakiin qofka qalaya uu qof guran yahay oo waxa weeyaan dad waxaa jira ayagu bidixda wax ku qabto shaqada ku qabsada hadduu qofka noocaasa yahay midigta waa udhigi karaa neefkii markaas ayuu qalaya laakiin dhinac in loo dhigo waa sunno hadduusan guranayna weliba dhinaca bidixda waa in loo dhigo wa fii lafdin waxaa ku sugnaa dabaxahumaa nabigu labada neefba waa qalay biyadii gacantiisu ku qalay taasna waxay tusayda inay sunno tahay qofka neefka hadyiga ama neefka udxiyada sida wanaagsan gacantiisa waa inuu ku qasho sidaas ayaa fiican imaamu lbukhaari wuxuu yidhi amara abuu muusaa banaatihi an yudaxiina biaydiihinna imaam bukhaari wuxuu yidhi abuu muusa alashcari gabdhihii uu dhalay wuxuu amray markay udxiyaysanayaan gacmahooda inay udxiyadooda ku qashaan sidaas ayuu amray marka sidaas wanaagsan weeyaan sida wanaagsan waa inuu qofku gacantiisa ku qasho dadan xoolaha qali oqoonaa jira haddausan qali oqoon qof muslim ahoo yaqaana sida wax loo qalo waa inuu yidhaha iiqal ilaa nabiga sala allahu calayh wasalam geelii hadyiga ahaa markuu lixdan iyo saddex isaguu qalay xaajatulwadaa soddon iyo toddobadii hartay cali bnu abi taalib u wakiishay marka waa bannaantahay qof inaad u wakiilato oo aad tiraahdo iiqal wuxuu kaloo xadiisku tusayaa laba neef in lagu udxiyaysto oo waxa weyn hal mid aadan hadaad rabta waa ku gaabsan kartaa waa noo imaan doontaa mid in lagu gaabsan karo laakiin waxa weeyaan labo in la qali karo labadaas dad qalayda maanta koowaad ciidda inaad wada qashaa feecan haddaad rabtana maanta koowaadna midaad qale maalmaha ka dambeeyana mid kalaad qale maanta koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad waad qale kartaa waliabi cawaanata fi saxiixi thaminayni bilmuthalathati badala siin wa fi lafdin limuslimi wayaquulu bismi illaah wallahu akbar marka sida loogu dhawaaqaana waa bismi illaah wallahu akbar saasaa loogu dhawaaqa walahu muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi caaishata radia allahu canha amara nabigu waa amray bikabshin wan aqrana geesa leh wankaasoo yada-u ku istaagaya fii sawaadi madow madowgu ku istaaga macnaha qoobabka uu dhulka dhigayo aa madowe wan qoobab madow macnaha dhulka qoobabka uu dhigayo ayuu ka madmadowya oo wan qoobab madmadow wa yabruku ku fariisanaya fii sawaadin caloosha uu dhulka dhigayana madowe qoobabka afarta qoob iyo calooshu madowi wa yanduru wuxuu ku fiirinaa wax fii sawaadin madow indhahana waa madow oo indhahaas agtoodan madow ka weeyey taas waxay ku tusaydaa inay sunno tahay neefka lagu udxiyaysana neef qurux badan oo cayilan inuu yahay taasuna waxay soo gelayda ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub qofka weyneeya ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaan weynayntaasu waxa weyan quluubta cabsideeda xaggeeday ka ahaataa marka weynayn ilaahay weynaa subxaana wa tacaala shacayrtiisla weynaayay ka mid tahay walbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illaah waxa weyan cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yidhi markuu fasirayo weynaynta shacayrta ilaahay la weyneeyo al-istismaanu wal-istixsaanu wal-isticdaamu wuxuu yidhi waa in neef caylan la qaato neef wanaagsan oo qorxoon neef weyn oo buuran waa sidaas weeyaan liyudaxiya bihi inuu ku udxiyaysto darteeda nabigu u amray in loo keeno wankaas fa qaala nabigu wuxuu yihi ishhadii afee almidyata midida caaishu nabigu amru yidhi i afee midida taasna waxa weeyaan waa waajib neefka birta lagu qalayaa inay noqoto bir af badan oo deg deg u kala goyda ma banaana in la silciyo oo neefka lagu qalo bir aan af lahayn oo cadaabay ku tahay ma banaana uma akhadaha nabigu mididiyuu qaatay fa adjacahu waa jiifiyey neefkii dhinacu u dhigay dhinaca bidixdaaha loo dhigaa sidaas ayaa la rabaa marka nabigu waa jiifiyey neef neefkii uma dabaxahu waa qalay kadibna nabigu sala allahu calay wasalam wa qaala nabigu wuxuuna yidhi bismi illaah magaca alluu ku qalay allaahuma allaw taqabal min muxamadin allaahuma allaw taqabal ka aqbal min muxamadin muxamed wa aali muxamedin muxamed iyo ehelkiisana ka aqbal wa min ummati muxamedina ka aqbal marka marka aad qalayda inaad ducaysato bismi illahi allahu akbar markaa tidhaa duco in lagu dara inay sunno tahay ayaa xadiidkanuna caddaynaya oo ducadaas nabigu sala allahu calay wasalam uu ku ducaystay mid oo shabahda inaad ku ducaysato allahuma taqabal min muxamedin marka adigana magacaaga waa sheegi kartaa allahuma taqabal min fulaan inaad tidhaahdo marka waxau kaloo yidhaahdeen ahlucilmigu ducooyinka ugu fiican waxaa ka mid a aayadaba rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu lcalim inaad tidhaahdo sida jumhuurtuba ay yidhaahdeen waxaa kaloo xadiidkaanu tusayaa qofka neefka markuu ku udxiyaysanaa dad kale ajarka wax waa ka sii kara oo nabiga wuxuu leeyahy sala allahu alay sl neefka markuu qalayay allahuma taqabal min muxamadin wa aali muxamadin wa min ummati muxamed warka waa inuu isagu la wadaajiyey dadkaas ilaa neefka asagaa lahayo ku udxiyaysanayay marka ninka markuu neefka qalaa xaaskiisii iyo carruurtiisii hadduu ajarka wax ka siiyo oo u niyeysto waxa weeyaan way ka wada gudaydaa qoyskaas waana waxa weeyaan ajarkana way isla wadaagayaan dad dhintay xataa qofku waa la wadaajin karaa ajarka ilaa ummatu maxamed uu nabigu yidhi ummatu maxamedna markaas gabalaa dhintay ma wada noola wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man qofkii kaana lahu ay u sugnaatay sacatu waasicaansho qofki ilaahay dhaqaalaha u ballaariyey walam yudaxi aanna udxiyaysan falaa yaqrabanna yuusan nooga soo dhowaanin musallaana meeshaan ku tukanayn nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qofki ilaahay u waasiciyey dhaqaala haysta haddana aan udxiyaysan oo neefka asagoo ku udxiyaysan kara aan qalin meesha aan ku tukayno ciid ayuu nooga soo dhowaanin maxayla qayr hadduu rabo oo udxiyaysa laha rawaahu axmed ayaa wariyey wa bnu maajana waa wariyey wasaxahu alxaakima saxiix yeelay laakiin rajaxa rajaxa ala'ima imaamyaalku waxay raajax ka dhigeen imaamyaalkaasoo kayruhu xaakim kayrkiisa waqfow inuu mawquuf yahay xadiidkan oo xadiidkan uu mawquuf ku yaho ku kooban yahay oo uu qowl ku ku eg uu yahay abi hurayra qowl abu hurayra inuu yahay sidaas ayay raajix ka dhigeen aimada kale a'imada kale sidaas ayay raajix ka dhigeen xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira cabdullaahi ibnu cayaash cabdullaahi ibnu cayaash ahlucilmiga gabalaa jarxiyeen abu xaatim wuxuu yidhi laysa bilmatin mid xoog le ma ahan saduuq yugtabu xadiidu wa huwa qariibun min ibni lahiica ibnu lahiic oo ku dhow yahay ibnu lahiicana waa daciif hadde waa daciif marka ahlucilmiga gabal ayaa jarxiyeen sidaas darteed aimo badan waxa weeyaan mawquufay ka dhigeen xadiidkan sheekh nasudin albani asagoo xasan ayuu xadiidka ka dhigay marka xadiidkan waxaa ahlcilmiga gabal u daliishadeen udxiyadu inay waajib tahay waana qowlka abi xaniifa waana qowl imaamu maalik oo laba qowloo imaam maalik madhabkiisa kusugan mid ka mida weeye iyo a'imo kale sida leyth ibnu sacd iyo awsaaci iyo riwaayad imaam axmed iyo riwaayadda uu doortay sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo fataawaha juska labaatan iyo saddexaad safxada boqol lixdan iyo labo boqol lixdan iyo labo ahlucilmiga mar marka sidaas u daliishadeen waxay kaloo u daliishadeen waajibnimada xadiidka kaliya maana waxay dhahdeen qur-aankuna waa tusa oo ilaah wuxuu yihi fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko u gowrac wanxar waa amar yarahdeen walamru yaqtadi lwujuub amarna waajibnimu keena waxay kaloo u daliishadeen xadiidka soo socday jundab ibnu sufyaan oo nabigu yidhi man dabaxa qabla salaa falyadbax shaatan makaanaha qofkii salaadii ciidda intaan la tukan gowracay cibaadadaas waktigeedii waa ka hormariyo bacda salaadaa la gowracaa waxaa laga rabaa neef kale inuu gowraco waa amre amarkuna waajibnimu keena laakiin jumhuurtu waxay mareen udxiyadu inaysan waajib ahayn ay sunno tahay jumhuurta shaaficiyada maalikiyada xanaabilada qowlka mashhuurka ah waxay mareen inay sunno tahay inay sunno tahay sunnadaasuna mu-akadato in laga tago aysan fiicnayn waana sida imaamu lbukhaari u doortay waa sida ibnulxasmi uu u gargaaray ibnulxasmi wuxuu yidhi laa yasixu can axadin min asaxaabati an udxiyata waajiba qof saxaabada ka mida ka ansixi maa udxiyada waa waajib inuu yidhi hal qof oo saxaabada ka mida kama ansixin inuu yidhi waa waajib macnaa hal mid ma dhihin oo saxaabada ka mid ah almuxalla bilathaa mujalladka toddobaad saddex boqol konton iyo shan uu ku leeyahay ibnulxasmi waana sidaas saxaabada kama sugna inay yidhahdeen waa waajib bal saxaabada gobol ka mid ah iyagoo awoodo ay udxiyada ka tegi jireen waxaana uga tegaynaa yidhahdeen dadku inaysan u qaadan udxiyadu inay waajib tahay saxaabadaas waxaa ka mid ah cabdullaahi ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud wuxuu yidhi innii la adacu ludxiyata wa ana min aysarikum karaahiyata an yaclama annaasu annahaa xatmun waajibun wuxuu yidhi cabdullahi ibni mascuud aniga udxiyada waa ka tagaa anoo kuwa idinkugu qenisan ka mida waxaan uga tegayaa waxaan dhibsanayaa dadku inay u maleeyaan inay waajib tahay bayhaqi ayaa ku wariyey sunanka mujalladka sagaalaad safxada laba boqol lixdan iyo shan imaam nawowi raximahullah majmuuca sharxulmuhadabka juska sideedaad safxada saddex boqol sideetan iyo lix wuxuu yidhi wa saxa can abi bakrin wa cumara abu bakar iyo cumar waxaa ka ansaxay radia allaahu canhumaa annahumaa kaanaa laa yudaxiyaani inaysan udxiyaysan jirin makhaafata an yactaqida annaasu wujuubaha waxayna udxiyada uga tegayeen waxay ka baqeen dadku inay waajib u qaataan marka si ay u ogaadaan dadku inaysan waajib ahayn oo laga tegi karo ay uga tegi jireen ayagoo dadka tusaya inaysan waajib ahayn marka fahamkaas saxaabaduna waxa weeyaan waa wax weyn oo diinka lagu fahmo weeye marka udxiyadu waajib maahane waa sunno waxaa kaleeto oo daliil u ah oo ahlucilmigu u daliishadeen inaan udxiya waajib ahayn xadiidka musaama ee imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa ra'aytum hilaala dilxija wa araada axadukum an yudaxiya haddaad bisha dilxija aragtaan oo qof inin ka mida uu doono in udxiyaysto hadduu asagu rabo rabitaankiisuu ku xidhay nabigu fiiri ka war waajibkana iraadada qofka laguma xidho waa laazim qofku hadduu doono inin ka mida inuu udxiyaysto falyumsik ha ka joogo can shacrihi wa adfaarihi xataa yudaxiya tintiisa iyo ciddihiisa yuusan jarin ilaa uu udxiyada ka qabo waana saas sida sunnada waxa weeyaan hadduu bisha dilxija ay dhalato bisha dilxija hadday dhalato qofkuna uu doonayo inuu udxiyaysto bishaas waxaa la rabaa inuusan cidiyihiisana jarin tintiisana jarin laga bilaabo waxa weeyaan bishu maalinkay habeenkay dhalato habeenkay bishu dhalato laga bilaabo ilaa neefka udxiyada uu qalaa markuu neefka qalo kadib cidiya ha iska jaro kadib ha iska jaro marka sida sawaabka waa sidaaso udxiyada waajib maahane waa sunno wacan jundub bni sufyaan radia allahu canhu qaal shahidtu ladxaa ciiduladxaa ayaan ka qayb galay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calay wasalam oo nabigan la tukaday ciiduladxaa falamaa qadaa nabigu markuu dhammaystay salaatahu salaadiisa binnaasi dadka uu tujinayo salaadii uu dadka tujinayay nabigu markuu dhammaysto salaadii ciidda uu dadkii tujiyey nadara wuxuu fiiriyey ilaa qanamin ari arigaasoo qad dubixad la qalay ari la qalayaa nabigu fiiriyey sala allahu calay wasalam oo udxiyahaan loo qashay fa qaala nabigu wuxuu yihi man dabaxa qofkii qalay qabla salaati salaada ciidda ka hor falyadbaxa qalo shaatan makaanaha neef kale booskii neefkaas neef kale ha qalo waman lam yakun qofkaan ahayn dabaxa mid qalay hadda ka hor falyadbax ha qalo qofkaan hadda ka hor iska qalin oo salaada intaan la tukan aan qalinna falyadbax ha qalo calaa smiillaahi magaca alle ha ku qalo muttafaqun calayh xadiidka jundub ibnu sufyaan xadiidka jundub ibnu sufyaan jundub ibnu sufyaan kunyadiisa waxaa la dhahda cabdillaahi jundub ibnu sufyaan sufyaanku waa awowgiis waa awowgiis ee waa jundub ibnu cabdillaahi ibnu sufyaan albajali alcalaqi calaquna waa batnun min bajiila ilaa wuxuu noolaa xuduudii sabciinaadka sanadii sabciinaadka ayuu soo gaaray can jundub ibnu sufyaan radia allahu canhu qaal shahidtu waxaan xaadiray aladxaa ciiduladxaa ayaa nabiga la tukaday shahidtu waan xaadiray aladxaa maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam falamaa qadaa salaatahu markuu nabigu salaaddii ciidda dhammaystay binnaasi dadka uu tujinayey nadara waa firi ilaa qanamin ari qad dubixad la qalay ari la qalay oo salaada nabigu intuusan tukan la qalay ayuu fiiriyey nabigu dadaad dadaalay waxay moodayeen in layska qali karo maalinkaas intaan salaada la tukan markaasay qaleen salaadii oon la tukan markaasuu nabigu fiiriyey sala allahu calayh wasalam fa qaala markaasuu yidhi man dabaxa qofkii qalay qabla salaati salaada ka hor falyadbaxa qalo shaata neef ariya makaanaha neefkii hore booskiisa neefka hore kama gudin ma ansixin waa inuu neef kala qalaa taas waxay daliil u tahay waqtiga neefka udxiyada la qalayo neefka udxiyada waqtiga la qalaa wuxuu bilaabanaa salaada ciidda marka la dhammeeyo xataa haddii la rabo khudbadiiyaysan weli dhammaan sida fiican waa markii salaada iyo khudbaduba dhammaato laakiin salaadu hadday dhammaato khudbadiiba ha socotee waa ansaxa neefka in la qalaa waa ansaxa ka horna ma ansaxaydo mana gudaydo qofkii intaan la tukan salaada qalaa neefkiisu waa laxmu shaa waa hilib xalaala bismillahi hadduu ku qalay laakiin udxiyo ma ahano ajarkii udxiyada ma ansaxayo mana ka helayo maxaa ilaha cibaado wey cibaadadu waqtigay leedahay waqtigeeda haddii laga hormariyo ma ansaxaydo marka ma ansaxaydo marka amarkan oo ah qofkii salaada ka hor qalay ha qalo neef kale waa amar amarkuna wujuubu keenaa udxiyaduna inay sunnataan soo ogaanay see laysku waafajinaa waxaa laysku waafajinayaa qofka udxiyada hadduu neef inta soo qabto yidhaha waa udxiyo oo isku laasimiyo waajibay ku noqoneen hadduu marka ku qalo dariiq aan sharci ahayn sida waqtigiioo kale uu ka hormariyey waxaa waajib ku noqonayda mar kale neef kale inuu qabo maxaa yeelay asaga isku laasimiyey tacyiinkii uu tacyiniyey markuu yidhi neefkan waa udxiyo ilaahan u qalaya dartiis khalaas laasimay ku noqotay neefku udxiyuu noqday markaasaa waxaa laga rabaa dariiq sharciga inuu ku qalo hadduu waktigii ka hormariyey ma ka ansixin waajibay ku tahay mid kale inuu qalo qof kasta udxiyadu ku waajibtaan waa saas sida qofkii nadarka ku galoo kale waa noocaas oo kale weliba xadiidku wuxuu caddaynayaa qofka salaada ka hor qala salaada ciidda ka hor kala qaad ma leh ama jaahil ha ahaado ama ha u kaso ama ha halmaamo ma ka ansaxaydo ma ka ansaxaydo waktiga udxiyada waa garanay wuxuu ka bilowdaa maalinta ciidda bacda salaa goormuu ku dhammaadaa laba qowl ay ahlucilmigu ka leeyihiin qool wuxuu leeyahay labada maantaas iyo laba maalin oo ka dambayda weeye marka maanta koob iyo tobnaad maanta labiyo tobnaad qoraxdu hadday dhacdo waa dhammaaday waktiga udxiyada waa qowl qowlkaas waa madhabka a'imada saddexda abi xaniifa axmed iyo maalik waxay u daliishadeen xadiid aan daahir ahaan macnahaas kaba hadlayn xadiidku waa saxiix laakiin waxa weeyaan dalaaladiisaan sariix ahayn waa xadiidkii salaamata ibn alakwac ee saxiixaynka oo nabigu yidhi man daxaa minkum falaa yusbixanna bacda haalihatin wa fii beytii minhu shay-un qofkii udxiyaysto idinka mid ah markuu udxiyada qalo kadib saddex maalmood marka la joogo neefkii qayb ka midigiisa gurigiisa oo lin oo waxaa la rabaa udxiyada waxna ka cun dadkana wax sii ha iska oodkacano meelaha dhigani saasay marka hore waktigaasuna wakti gaaja jirtay aheyd kadibna xataa waa la nasaqay xukunkaas oo qofku udxiyadiisa waa kaydaysan karaa kadib waa la nasaqay xadiidkaasi u daliisha marka xadiidku wuxuu ka hadlaa inaan la kaydaysan karin ma ka hadlaayo waktiga la qalayo qofku maanta ciidda hadduu qalo saddex maalmood kadib iyaan waxba ka oolin hadduu maanta ka dambaydo qalo saddex maalmood kadib iyo oolin saasaa macnahaas uu ka hadlayay qowlka labaad waa qowlka imaamu shaafici raximahullah waxa weeyaan waktiga bilowga waa sheegnay oo waa maanta ciidul adxaa maanta bisha dilxija ay tobanka tahay salaada ciidda markii la tukadu bilaabana saddex maalmood oo ka dambaydana waa la qali karaa maanta koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad waa maalmaha laydhaha ayaamu tashriiq saddexdaas maalmood oo xujaydu mina joogaan oo ay dhagaxa tuuranayaan saddexdan waa la qali karaa maanta saddex iyo tobnaad qoraxdu markay dhacdo waqtigi waa tegay qowlkaas weeye qowlka raajixa min xaysu daliilu xagga daliilka qur-aankaa sidaas tusaa sunnaduna saasay tuseen fahamkii saxaabaduna saasay tusayeen qur-aanka tusaya waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisa liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allah fii ayaamin macluumaat inay ilaahay ku xusaan dadku maalmo la yaqaan calaa maa rasaqahum min bahiimati lancaami waxa ilaahay ku risaaqay ee bahiimatul ancaamkaa inay ilaahay ku xusaan oo qalliinka ay qalayaan ilaahay ay ku xusaan waxay ku xusayaan maalmo macluumaad ah maalmahaas cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi yawmu naxri wa halaathatu ayaamin bacda waa maalinta ciidul adxaa oo tobanka ay tahay dilxija iyo saddex ka dambayda cabdullahi ibn cabaas saas ugu fasiray xaafid ibnu kahiir wuxuu yihi wayurwa hada can ibni cumara wa ibraahim innaqaci wa ilayhi yadhabu axmed ibnu xambal fii riwaayati canhu waxaa kaloo daliila sunnada kullu ayaami tashriiq dabxu maalmaha ayaamu tashriiq oo dhan waa qalitaan xadiiska imaam axmed iyo ibnu xibaan iyo dalqudnia wariyeen sheekh naasirdiin albanina silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu kusoo arooriyey juska shanaad lix boqol toban iyo toddoba ayuu kusoo arooriyey waxaa kaloo tusaya sidaas oo kale xadiidka nubaysha alhudali radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llah maalmaha ayaamu tashriiqa waa saddexda maalmood oo ka dambeed ciidda waa maalmo cunid iyo cabid iyo xus alle marka waxaa la cunayaa waxaa ugu horeeya waa udxiyadii waana camalkii saxaabaduna waa saas camalkii saxaabaduna sidaasuu ahaa waa sida cali bn abi aalib uu yidhi jubayr ibni muطcim cabdullahi bni cabaas waa sida uu yidhi imaamu fuqahaai ahli اlxadiid ahluxadiidka fuqahadooda imaamkoodii shaafici cadaa uu yidhi xasan lbasri cumar ibn cabdilcaziiz awsaaci sulaymaan ibni muusa alasadi faqiyu ahli shaam makxuul sheekh islaam ibn taymiya uu doortay waa sida uu rajaxay calaamatu ibn اlqayimna uu rajaxay zaad macad waa sidaas marka waqtigu waa maanta ciid ay saddex maalmood ka dambayda wa can ilbaraa ibni casim radia allahu canhu qaal qaama fiina rasuulullahi dhexda ayaduu ka istaagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi arbacun afar neef afar nuuc oo xoolaha ka mid ah laa tajuusu ma bannaana fi daxaayaa udxiyooyinka kuma bannaana kuma bannaana afar nuuc afar nuuc xadiidkan wuxuu caddaynayaa waxyaalaha aysan bannaanayn in lagu udxiyaysto xadiidkan wuxuu caddaynayaa sifaadda aysan bannaanayn in lagu udxiyaysto xoolaha ka mid a alcawraa neefka koobaad waa midka ishala albayinu cawaruha oo illa-aanteedu ay caddahay neefka labada indhood illa ee waxa weeyaan ishaas illa-aantiis ay caddahay maahan xoogaa isha biyaha ka socda iyo waa il baf ah oon lagu eragosa wax ka arkayn neefkaas laguma udxiyaysa karo haddii la yidhi midkii illa midkii labada labadabala waa kasii darayn waa kasii darayn laguma udxiyaysa karo sidaas darteeda neefkaad ku udxiyaysan waa indhaha iska fiirida walmariidatu midda jiran albayinu maraduhaa ee jiradeedu ay caddahay neefka xanuunsan waxaana ugu daran kan cadhada qabee midka cadhada qabee korku madow yahay marka neef waxa weyn korku dha madoobaadee cadho qaba ha ku udxiyaysan ka ansixi ma ma ka ansaxayo nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam iyo walcarjaa-u midda jiistaah albayinu dalacuhaa ee hitinteedu ay caddahay neefka jiiska ee lugtala ee markuu soconayo ay caddahay inuu lug la-yahay asagana ma ku ansaxayo sidaas darteeda iska fiiri neefkaad ku udxiyaysanaydo bal socodsii fiiri lugihiisa nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam iyo walkasiratu midka weyda ah ama caatada ah neefka caatada ah ee weyda ah alla timidaasoo laa tunqii aan dhuuxabadhayn neefaan lafta qabin oo waxa weeyaan laftiisa holaha marka la qasho hadduu neef cayilan yahay inta la jabiyo lafta gudaheeda dhuuxa ku jira lala soo baxaa waa subag haddii neefku laakiin weyd yahay ama caata uu yahay lafta lamaba jebi waa la iska tuuraa maxayla lama cuni karo wax ku dhex jira alax buu noqonaya marka afartaas laguma udxiyaysa karo rawaahu axmed ayaa wariyey walarbacatu afartiina waa wariyeen wa saxaxu tirmidiyaa saxiix yeelay wa bnu xibbaanna waa saxiix yeelay xaakim laftirkiisu waa saxiix yeelay sheekh naasuddiin albani waa saxiix yeelay saxiix ibnu maaja marka xadiis saxiixa wey xadiidkan wuxuu caddaynayaa afartaa sifo neefka leh inaan lagu udxiyaysan karin afartaa sifo mid ka mida neefkii laga helo waana ijmaac afartaa sifo mid ka mida neefka lagu hela inuusan udxiyo noqonayn ahlucilmiga ijmaaca soo rareenna waxaa ka mid a ibnu qudaama muqnige juska saddex iyo tobnaad saddex boqol lixdan iyo sagaal imaamu nawowi raximahullah sharaxa saxiix muslimka juska saddex iyo tobnaad boqol labaatan iyo sideed iyo qeyrkoodba laakiin xadiidku wuxuu caddaynaa cuduradan la sheegay hadday fudud yihiin waxa weeye waa gudaya neefka udxiyada abu sulaymaan alkhadaabi macaalimu sunanka juska afraad boqol iyo lix wuxuu yidhi fi lxadiidi daliilun calaa ana alcayba alkhafiifa fi daxaayaa macfuwun canhu xadiidkan wuxuu daliil u yahay ceebta fudud xoolaha lagu udxiyaysanaa waa macfi alaa taraahu yaquulu miyaadan arkay nabigu inuu leeyahay albayinu cawaruhaa walbayinu maraduhaa walbayinu dalacuhaa waa inay cad yahay cudur laakiin midda fudud falqaliilu minhu hayru bayin midka yaroo ka midu bayin ma ahan fa kaana macfuwan canhu marka waa cafis xadiidkan mafhuumkiisa waxaa laga qaadanaa afartaas ceebood wixii aan ahayn sida waxa weeyaan sarinta iyo haysha iyo dacasha iyo gawsha macnaha dhagaha xoolaha ka jeexjeexan ama dhegta ka dhegta waxa weeyaan horeyaa laga jeexin ama gadaal xoolaha dhagaha ka jeexjeexan ama geeska jaban waxa weeyaan waa lagu udxiyaysan karaa waase laga fiican yahay neef dhagaha qaybu ka jeexan tahay waxaa feecan neefka lagu udxiyaysanaa inuu noqdo neef dhegihiisu ay caafimaad qabaan waana noo imaan doona xadiidka cali ibnu abi daalib oo macnahaas ka hadlaya dhegah wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa tadbaxuu ha qalinina ilaa musinatan mid ilka baxsatay maahane ilaa an yacsura inuu ku cuslaada maahan calaykum korkiinna oo fa tadbaxuu aada qashaan jadacatan mid ilka dhacsatay jadacadaasoo min addaani idaha ka mida rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey jaabir bin cabdillaahi radia allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka alla yidhi laa tadbaxuu ha qalinina ilaa musinatan mid ilka usoo bixin maahane musinada waa neefka labada iligoo hore ilkahaas ay u taagmeen usoo bixeen saas weeyaan neefka ilkahaas hore ay ilkaha ilkaha kore maaha waa kuwa hoose ilkahaas hoose neefka ay usoo bixeen marka koobaad ilkuleey neefkii ilkahaas way dhacayaan kadibay soo baxayaan haddana kuwaas inta hore inta dhacaan waxaa rabaa kuwii kale inay usoo baxeen geel marka hadduu yahay markuu shan sano u dhammaato sanada lixaad u galo ayay usoo baxayaan ilkahaas ka hor marka udxiyo ma galo hadyina ma galo hadduu lo yahay amase ariga riyaha waxa weya laba sano markay u dhammaato sanada saddexaad u galo ayay ilkahaas usoo baxayaan markaasaa lagu udxiyaysan karaa hadduu yahay ido waxa weeyaan sanad markuu u dhammaado sanada labaad uu galo ayaa waxa weya lagu udxiyaysana ilaa an yacsura inuu ku cuslaada maahane calaykum korkiina oo fatadbaxu aada qashaan markaas jadacatan mid inka dhacsatay jadacadaasoo min ada'mi ida ah wuxuu leeyahay xadiidku haddaynu ku cuslaato neef ilkii usoo baxeen oo da-daas gaaray waxaad ku udixiysan kartaan jadaca oo ida ah xadiidka marka wuxuu tusaa waxa weeyaan horta jadaca neef ah oon ilkii usoo bixin ilkii waan dhicin jadacada ilkii hore cananuuga oo uu ku dhashay aa dhacay kuwii kalena uma soo bixin jadacada waa saas marka idahana lix lix bilood markay u dhammaato ilkuu waa ka dhacaan ilaa sideed bilood marka jadacada oo idaha waa lagu udxiyaysan karaa saasuu xadiisku tusaa wuxuu kaloo tusaa jadaca aan ida ahayn ma lagu udxiyaysan karo oo geela ariga looda waxa weeyaan geela riyaha looda jadacadooda kuwa ilkihii dhaceen aysan usoo bixin ma lagu udxiyaysan karo ma lagu udxiyaysan karo laakiin xadiidka waxaad moodaa jadacada oo idaha ah waxaa lagu udxiyaysan karaa markay cuslaato musinadii laakiin musinadiion cuslaan xataa jadaca ida ah laguma udxiyaysan karo xadiis manduuqiis waa saas laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay ku xambaareen nahyigan waxa weeyaan waa tanziih waa sunno inaad raadsato musanada musinada neef oo ilkihii usoo baxeen inaad raadidaa waa sunno markaad waxa weeyaan ku udxiysada jadacada waa inay noqoto maraad weyday tii ilkii usoo baxeen oo aad u tabar weyday amaad weydayba laakiin jumhuurtu waxay yidhaahdeen haddii qofku isagoo heli kara musinadii uu jadaca oo ida ah ku udxiyaysto waa ka ansaxee marka xadiiskan laa tadbaxu nahyigu nahyu taxriim maahan waa nahyu tanziih maxay sidaas u yidhahdeen il asalka nahyigu waa nahyu taxriimi waxay u yidhaahdeen jamcan liladilla jamcan bayna aladilla adilada in lawa jamciyo maxaa yeelay icmaalu daliilayni owlaa min ilqaa'i axadimaa laba daliil hadday soo aroorto labada in lagu dhaqmaa haboon intii mid laga tegi lahaa adillaana soo aroortay tusayda jadacada in waxa weya iyadoo la heli karo waxa weya musinadii in lagu udxiyaysan karo adiladaas waxaa ka mid a xadiidka cuqbat ibni caamir radia allahu canhu nabigaa qaybiyey sala allahu alay wasalam saxaabadiisa u qaybiyey xoolo lagu udxiyaysto fa saarat licuqbata jadaca waxaa ku soo aaday marka cuqbatu ibnu caamir jadaca markaasaana rasuulka allaw saarat li jadaca jadaca ii ahaatay aniga qaala daxi bihaa ku udxiyayso uu nabigu yidhi waa amray sala allahu alay wasalam saxi bukhari ku sugay xadiisku shan kun shan boqol afartan iyo toddoba raqamka waxaa la mid ah xadiiska caasim ibni kuley can abiihi can rajulin min asxaabi nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ina aljadaca yuwafi mima yuwafi minhu haniyu waxa weeyaan jadacada oo idaha ah loola jeedaa waa oofinayee wixii haniyadu ay oofinaydo midka ilkuusoo bixin mid waxay oofinaydo ay oofinaydo sa uma jeedid xadiidkaasna abu daawud iyo nasaa-i ibnu maaje axmed ayaa wariye xaakim wuxuu yihi xadiis saxiixa wey marka waxa weya xadiidtaas waxay tusaydaa jadacada waa lagu udxiyaysan karaa laakiin waa laga fiican yahay adoo heli kara haniya inaad ku udxiyaysato jadaca laakiin aan ahayn waxa weeyaan ido oo aan ahayn ido ma ansaxayd in lagu udxiyaysto waxaana daliil u ah xadiidka abi burda ee bukhaari iyo muslim ku sugan abi burda wuxuu ka mid ahaa dadkii qalay neefkoodii udxiyada ahaa salaada ciidda ka hor markii nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qofkii salaada ka hor qalay neef kale laga rabaa uu wuxuu yidhi rasuulka wuxuu ku yidhi cindii jadaca min almaciisi neef arecado riye ah oo jadacaha aan haystaa oo aan ka jecelahay laba neef xataa ee mayga gudayda nabi wuxuu idhi nacam walaa tujziu can axadin bacdaka adiga waa kaa gudaydahay maanta qaal laakiin qof kaa dambay ka gudimin marka jadacada haddaysan ida ahayn ma gudaydo xadiidkaas baa caddaynaya وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله رسولك الله نامره صلى الله عليه وسلم أن نستشرف إنا فيرنا العين إشا إشا إسكا فيرنا يدو نبي والأدونة دكت إنا فيرنا دقاء بل شيحيهن مقعيهن نافك الوض حيسانا إن داو إنا فيرنا ما إن دا لا يمس إن داو عفات قبا دقاء إنا فيرنا مقعيهن ما شيحيهن مسوى دقاء دين ولا نضحي إنا نكوت حيسانا نعمره بعوراء مد إلا walaa muqaabalatin mid sarin hore leh waxay muqaabalada dhegta qaybtan hore wejiga soo xigta ayaa sakiin looga jeexa dhegta markaasaa la laalaadina fiir la goyma sidaas ballaraha loo jeexa dhegta dhankan wejiga soo xiga ayaa sakiin looga jeexa cabaar markii la jeexo si ballarahana loo jeexi ma toos maahan sida loo jeexaya si ballar ah dadab aha loo jeexa markay dhegtu laalaadsataa la joojina muqaabaladaasaas walaa mudaabaratin mid gadaal oo sarin dambelana inaanaan ku mudxiisan mudaabarada waxa weeyaan dhegta qaybta xigta jeegada halkaasaa sarinta si ballara dadab ah loo soo jeexa markay dhegtu laalaadsataa la joojina walaa kharqaa mid dhegta dhexda laga dalooliyeyna inaanaan ku mudxiisan dhegta haddii dhex bartanka laga dalooliyo walaa tharmaa mid ilka dhacsatay neef duqoobe ilkii dhaceen inaanaan ku mudxiisanoo naam أخرج أحمد الصوصار والأربعة وصحه التلميذ وابن حبان والحاكم العلم قبل الحديث هو الضعيفين العلم قبلنا وقويين وصيدا وحافظ كل شيء التلميذ ابن حبان حاكم وصحيحين العلم قبلنا والضعيفين وحيكون إليين حديثك وحيكون جرى شريح من النعمان الصائدي وأهل العلم قبل أي شرحيين ابن أبي حاتم أبيس أبي حاتم الراسي وهو كشغ إنه يريد أنه شبيه بالمجهول مجهول أي شبهه مركا العلم قول وا ضعيفين حديثك حديث كان waxa uu tusayaa sifaadan uu sheegay xoolaha leh marka laga reebo isha isha iyada neefka isha la ma banaano xadiidkii hore bare ayuu noogu cadaatay inaan lagu udxiisan karin laakiin sarinta hore iyo sarinta dambe iyo dhegta daloosho iyo tan ka dhacsatay waa karaahiyo mana lagu udxiisan karo laakiin waa gudaya waa karaahiyo haddii lagu yidhi macnaheedu ma gudaydo maaha waa gudayana waa lagu udxiyaysan karaa laakiin waa laga fiican yaho waa karaahiyo waxaa sidaas loo leeyahay xadiidkii hore baraa binu caasim waxa weyan waxaa la idhahdaa kharaja makraja albayaani waalxasri nabigu wuxuu u sheegay bayaan iyo koobid uu koobayo cilooyinka diida in wax lagu udxiyaysto saasuu u sheegay sidaas daraaddeed haddii cilo kale diid oo diida cilo kale oo aan wax loogu udxiyaysan karin oysan ansaxayn hadday jiri laheyd xadiidkaas kalaa nabigu ku sheegi lahaa yidhahdeen sidaas darteeda cilalka oo xadiidkii hore balaa lagu sheegay neefkii laga helo udxiyan kuma ansaxayo laakiin xadiidkan cali sifaadda uu sheegay ee aan ahayn sifaaddii xadiidkii hore lagu soo sheegay neefkii lagu arko in lagu udxiyaysto waa laga fiican yahay welidaa sidaas daraaddeeda xadiidka baraa imaamu tirmidi wuxuu tarjamo uga dhigay baabu maa laa yajuusu min aladaaxi baabkan wuxuu ka hadlaa waxa aysan banaanayn in lagu udxiisto xadiidkan calina wuxuu baab uga dhigay baabu maa yukrahu min aladaaxi waxa la kahdo xooga ay karaahiyata in lagu udxiisto marka labadoodu saas u kala qaado marka sidaasa loo kala qaadaya sifaad kale ayay ahlcilmiga gobol sheegeen oo ayadana laga fiican yaho karaahiya waxaa ka mid a cadbaa neefka dhegteed qaybu go-an tahayba ama geeska jaban waxaa ka mid a batraa neefka saynta laga gooyo hadduusan ahayn neef idaaho baridiiba la jaray haddii baridii la jaray dii hilib weynaa maqan maba gudaya markaas marka kuwaasoo dhan waa laga fiican yahay neef nadiif ah ayaa wanaagsan qofku inuu ku udxiyaysto وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله رسولك الله أمري وير علي بن أبي طالب رسولك الله أمري صلى الله عليه وسلم أن أقوم إن أدو استاغو على بدنه جيريس هديقها وأن أقسم إن أنقيبيه لحومها هدب كيدا وجلودها مقار كذيدا وجلالها هيري كيدا على المساكين ضيطان وقيبيه ولا أعضي إن أنا وحكبهم في جزارتها قلتان كالقليو إن أنا كبحن منها جيل حارو كميديهي شيئا شيئا متفق عليه حديث كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أمرني رسول الله رسول كان الله يا أمري صلى الله عليه وسلم أنا قوم إن أستاغو على بدنه جيليس هديقها نبي أي رجالي كان وحويا قل قل ووكيل أنا إيقان نقو taas waxay tusaydaa hadyiga in waxa weeyaan dad loo wakiilo karo waxa weeyaan udxiyadana hadyiga looga qiyaasana waa bannaanta iyada dad inaad u wakiilataa qof nadiifa oo muslima oo wax qali yaqaan wa an uqasima inaan qaybiyaa nabigu amray luxuumaha hilibkeeda wa juluudaha maqaaradeeda wa jilaalaha iyo heeriga korkasana jilaalka juluudda waa maqaarka neefka haragiisi weeye waxa weeyaan jilaalkana waa heerigii geela saarnaa oo heerigii alaabta marka intaa la saaray soortiga waxaa la saaraa shay jilicsan oo alaabta laga xijinayo kaas wey jilaalka marka tanna waxay tusaydaa in la qaybiyo hadyiga hilibkiisa udxiyadana waa looga qiyaasana waa saas oo kale in loo qaybiyo tan kale waxay ku tusaydaa waxa weyn sida hilibka loo sadaqaynaa loo qaybinaa ayaa maqaarkana loo sadaqaynaa oo lama gada karo heeriga xataa haddii geela hadyi uu yahay oo loo wado xajka asna heerigana sidoo kale calalmasaakiini danyarta inaan ku sadaqeeyo ku qaybiyo calalmasaakiini danyarta inaan u qaybiyo ayuu i amray walaa ucdiyaw inaanan siin u i amray fii jisaarata qalitaanka la qalayo minhaa geela xaalu ka mid yahay shay-an hal shay waxa weeyaan qalitaankaas inaan ujradaas aanan hilib u bixin iyo maqaar saasaa nabigu i amray shay ka mida neefka waa inaadan qalidii ujradeedii ku bixin marka ma banaana neefka hadyiga ah qofka kuu qalay in waxa weeyaan aada hilibkii qayb ka mida u siido maxaa yeelay qofkan kuu qalay waa kuu shaqeeyey waxa aad siinaydaa waxa weeyaan waa ujradiisi waa beec xooggiisii aad ka gadato mana banaana neefkan hadyiga ah hilibkiisa iyo maqaarkiisa in la gado udxiyadana kaasa looga qiyaasana waa la mid neefka udxiyada ah ee cibaadada aada u qalanaydo ma banaana inaad qofka kuu qalayo kula heshiido hilibka qayb ka mida ama maqaar hilibka iyo maqaarka kulli mid ka mid ah lagunama heshiin karo maxaa beecay noqay waad ka gada mana banaana neefkan inaad gaddo cad ka mid a waa xaaraan neefka udxiyada cad ka mid a ama maqaarkiisa in la gado lama gadi karo haddaad ujiro u siidana waaba gadata qayb kamid a maqaarki ad gadata ama hilibkii qof wixii aad siiday waad ka gada marka mana banaana hilibkiisa in la gado muttafaqun caleyh wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal naxarnaa waa qalnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam caama alxudaybiya sanadii xudaybiya waa sanadii waxa weeyaan oo lixaad oo hijriyada albadanata neefka geela can sabcatin toddoban ka qado walbaqarata neefka lo-daana can sabcatin toddobo xadiidkaana wuxuu ka hadlayaa xoolaha lagu udxiyaysanayo waxa weeyaan imisaa ka gudi karta qofka waxa weeyaan qofku hal neef hadduu qalanaya neef geelana waa qala karaa neef ariyuhu qali karaa neef lowhu qali karaa siday u kala ajar badan yihiinna waa soo sheegna haddii laakiin dad ay isku darsanayaan neefka oo ariga ah dad ma banaana in dad isku darsadaan ku wada udxiyaystaan ma banaana ibnu rushd iyo qeyrkiis ijmaac ayay ku soo rareen ma banaana neef ariya in laba qof ku wada udxiyaysato hal neefuu ka guda hal qofuu ka gudaya hal qof ayuu ka gudaya laakiin neef geel ah ama neef lo-ah toddoba qofa ku shirkoobi karta toddoba qof aa ku shirkoobi karta neef geela waana udxiyi wada noqoya hadiyi hadday qalayana hadiyi u noqoya xadiidku hadiyu ku soo arooray udxiyadiina waa looga qiyaasana marka waxay tusaydaa neef geela toddoba qof inay ku wada udxiyaysan karaan kuna hadyina ay u wada qalan karaan neef geelana waa kadalika rawaahu muslim ayaa xadiiska wariyey wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina muxamed